warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararkeedan kuga hayna waxaa ka mid ah xogayaha arrimaha gudaha oo beeniyey dhaliilo u jeediyey madaxweyne ku-xigeenka dalka madaxweynaha wadanka oo mashaariic horumarineed xarigga kaga jira ismaamulka mombaasa iyo wasiirada magacaaban ee soomaaliya oo muqdisho ka wada kulamo ay kalsooni ku raadsanayaan subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi aa maqasheen waa qaar ka mid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo jimcaha taariikhduna waa shanta bishii sideedaad ee agoosto sanadku waa labada kun iyo labaatan iyo laba qodobada aa maqasheen iyo kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhowaada hogaamiyaha dalka madaxweyneha uhuru kenyaata ayaa ismaamul goboleedka mombaasa ee gobolka xeebta waxa uu ku daafuray mashaariic horumarineed isagoo dhanka kalena shacabka halkaasi ku nool ugu baaqay inay xiliga doorashada guud codadkooda ku taageeraan reyla odinga maxamed cabdi bootaan ayaa qodobkan oo faahfaahsan mombaaso kasoo diray madaxweyne uhuru kenyaata ayaa waxa uu si rasmi xariga uga jaray shalay oo khamiis ahayd gelinkii dambe dhowr mashruuc oo dhinaca horumarinta oo magaaladani mombaaso uu sheegay in dhinaca ganacsiga ay ka faa'iidaysan doonto mashruuca koowaad ayaa waxa uu ahaa mashruuca buundada makuba oo ay ku kacday lacag gaarisa afar dhibic shan bilyan oo shilin taasi oo madaxweynuhu sheegay in dowladdiisu ay ula gol leedahay in lagu kobciyo dhaqaalaha magaaladani mombaasa madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu xarigga uga jaray mashruuca kalluumaysiga iliwatoni ee magaaladani mombaasa kaas oo uu sheegay in uu qeyb ka yahay mashruuca dhinaca horumarinta wax soo saarka badda isagoona arrimahaasi ka hadlay ayaa madaxweyne waxa uu sheegay in mashaariicdaasi ay yihiin kuwa ka dambeeyey heshiiskii isaga iyo rayla odinga dhex maray kwa sababu kama hakuna kazi ambayo imefanyika kutoka 2017 ni kumaanisha mwaka wa 2020 ulikuwa mbele ya mwaka wa 2017 si ndio ama ni namna gani ni mimi sijui hesabu ama ni hawa hawajui hesabu eh? nikisema ya kwamba huyo ni muongo ni ukweli ama sio ukweli ni kumwekelea ama ni ukweli si kazi imefanyika uhuru kenyaata ayaa hadalkiisa isagoo sii wata waxa uu ka codsaday dadweynaha kenyaanka inay u codeeyaan sagaalka bishan maalinta talaadada ee soo socota rayla amolo odinga iyo maada karua iyo isbahaysiga azimio la umoja si buu yidhi ay uga qayb qaataan horumarka dalka watu ambao tutaweza kutembea na wao kwa njia ya amani, watu ambao haja yao ni mwananchi, sio sifa, watu ambao wanaongozwa ni haki na ukweli na sio udanganyifu na matusi. Na mimi sijui kama nyinyi watu wa pwani, watu wa Mombasa, mnaniunga mkono tukisema wale ambao wana uwezo wa kutuongoza kwa amani ni mmoja, mzee Raila Amolo Odinga.
hadalka madaxweyne uhuru kenyaata ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli si weyn loo dareemayo ismaandhaafka u dhexeeya madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo ku-xigeenkiisa william samoy ruuto maxamed cabdi bootaan warbaahinta star magaalada mombasa
xogayaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka karanja kibijo oo xalay wareysi gaara siiyey telefishinka maxaliga ee citizen ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay dhaliil uu madaxweyne ku-xigeenka wadanka william ruuto u jeediyey saraakiisha amniga ee dowladda ruuto ayaa sidoo kale ah musharaxa madaxweyneha ee xisbiga u d a waxaana shalay uu sheegay in ay jiraan qaar ka mida waa saraakiisha maamulka oo ku howlan qorshe lagu faragelinayo doorashada guud ee sagaalka bishan sideedaad lagu wado inay wadanka ka dhacdo waxa uu ruuta qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ammaanka ee gobolka rift valley ku eedeeyey inay ka dambeeyeen warqado xambaarsan fariimo nacayb ah oo la sheegay in dhowaan lagu arkay amaba lagu dhexdaadiyey ismaamul goboleedka singeisho hogaamiyaha labaad ee dalka ayaa ku antacoonaya in arintan looga golleeyahay in khalqal la geliyo codbixiyaasha si aynan ugu codbixin amaba ugu soo bixin doorashada guuda aanan codad badan uga soo hoynin deegaanada uu siyaasad ahaan awooda ku leeyahay hase haatee xogayaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka karanja kabijo ayaa eedeymahaasi gaashaanka u daruuray waxa uu madaxa xisbiga u d a ku eedeeyey inaanu daacad ka ahayn hadalada uu ka jeediyo goobaha fagaaraha ah iyo shirarka jaraa-id kabijo ayaa waxa uu ku celceliyey in maamulka madaxweyne uhuru kenyaata uu dadaal iyo miisaaniyad badanba ku bixiyey sugidda amniga dalka sidaa awgeedna aynan jirin sabab saraakiisha ammaanka ay qeyb uga noqdaan qorsho dhibaateyin horseedi kara kadib markii madaxweyne ku-xigeenka dalka uu ku andacooday in dhowaan ismaamulka nakuru lagu qabtay shir ku aadan saameynta doorashada ayuu karanja kabiji sheegay inaanan ka warqabin kulanka halkaasi ka dhacay wuxuu intaasi raaciyey in muddo laba sano ah aanun tegin dowla deegaanka nakuru karanja kabijo ayaa waxa uu sidoo kale wareysigiisa ku sheegay in william ruuto uu xubina isagu ka yahay golaha amniga qaranka oo aanun xitaa hal mar soo bandhigin cabasho ku aadan arrimaha uu tabanayo sidoo kale waxa uu xusay in aanun la soo xiriirin qudhiisa amaba wasiirka arrimaha gudaha ee dalka dr fareer mtiangi musharaxa madaxweyne isbahaysiga azimiyo la umoja wankenya rail odinga ayaa ballan qaaday in haddii hogaanka wadanka uu qabto maamulkiisa uu kusoo dari doono madaxa xisbiga n c musaale mudhavadhi arintan ayuu sheegay xili uu olole siyaasadeed ku qabtay ismaamulka vihiga ee galbeedka dalka oo mudhavadhi uu kasoo jeedo waxa uu odinka sheegay inkasta oo mudhavadhi waa hadda taageeraya william ruuto haddii uu ku guuleysto doorashada sagaalka bishan uu fursad shaqo siin doono maamulkiisu
siddeetan iyo sagaal dhibic shan huyu mm Madi- madividi ni kijana yangu si mimi ndio nilishika yeye kwanza kwa- kule kwa kanu nikamwambia tuende pande hii yeye alikataa nilikuwa nataka kusema hata mdavadi tosha lakini yeye alikataa kwana uoga aliogopa nyayo sio akarudi ngambo ile ingine sasa mara hii ingine nikamwambia tuje pande hii yeye tena amekuwa na uoga amevuruta pande ile na yule nyang'au lakini yeye ni kijana yangu tukienda kwa serikali nitaita yeye Sawa? nataka sisi tugie pamoja katika serikali tujenge serikali pamoja si nataka namna hiyo nataka namna hiyo naunga mkono eh?
rail odinga iyo musaalim mudhavadhe ayaa muddo saaxiibo ku ahaa siyaasadda ka hor inta aysan ku kala tegin oo sidoo kalena xisbiyo kala duwan aysan kala noqon
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
waxaase isdaba jooga magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kulamo ay kaga socdaan wasiirada magacaaban ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo xildhibaanada golaha shacbiga kulamadaasi oo wasiiradu ay codadka kalsoonida ku raadsanayaan kulamada oo shalay soo bilowday ayaa waxaay ka dambeeyeen kadib markii ra-iisul wasaare xamse uu ku wargeliyey wasiirada cusub in mid walba oo kamid ah codka kalsoonida ka raadsado xildhibaanada ku matala golaha shacabka qaar kamida golaha wasiirada magacaaban ayaa soo bandhigay kulamo gaargaar ah oo ay la yeesheen xildhibaanada ku matala golaha shacabka kuwaasi oo ay kamid yihiin eh, wasiirka amniga loo magacaabay axmed macalin fiqi wasiirka duulista hawada firdowse cigaal wasiiru dowlaha wasaaradda qorsheynta cabdirashiid jire qalinle iyo wasiiro kale sidoo kale waxaa la filayaa in saacadaha soo socda magaalada muqdisho kulan ay ku yeeshaan qaar kamida golaha wasiirada magacaaban iyo xildhibaanada golaha shacabka iyadoo xukuumadda cusubna dhowaan lagu wado in la horgeeyo xildhibaanada golaha shacabka si ay u ansixiyaan ama u diidaan guddiga gurmadka abaaraha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland oo kulan la yeesh- waa kulan ku yeeshay magaalada garoowe ayaa codsaday in deg deg loo soo gaarsiiyo lacagihii loogu yaboohay dadka abaaraysan si ay u gaarsiiyaan gurmadka loo baahan yahay qaar badan oo ka mid ah lacagahan ayaa waxaa lagu yaboohay munaasabadii sanad guurada maamulka puntland ee kowdii bishan waxaana sidoo kale mas-uuliyiinta guddiga abaaruhu dalbadeen in sida ugu dhaqsiyaha badan lacagta dhiman loo soo gaarsiiya iyagoo dhanka kalena faahfaahin ka bixiyey cadadka lacagta gurmadka abaaraha ee lagu yaboohay ilaa iyo hadda soo gaadhay haddaan ku bilaabo masaajidda magaalada garowe waxay noo yaboheen lacag gaaraysa dhowr iyo soddon kun waxaa soo xarooday labaatan iyo sagaal kun toddoba boqol siddeetan iyo toddoba waxaa ku xiga ee, dadkii xasan shire cabdi xasan shire abgaal wuxuu noo soo diray laba kun oo doolar oo shakhsiya tii dowladda waa noo dhiman tahay waxaa ku xiga doctor kirli kun iyo shan boqol oo doolar cabdulaahi abshir kun doolar taliyaha ciidanka daraawiishta yaasiin cumar dheere kun doolar cabdiladiif muuse nuur yare sanyare kun doolar axmed cabdi hure shan boqol oo doolar maxamed cali xaashi taliyaha eh, booliska puntland shan boqol oo doolar xuseen cali maxamed taliyaha qaybta eh, garowe afar boqol oo doolar hodan siciid xasan kun doolar xamdi salaad guray shan boqol oo doolar Eh, injineer maxamed cismaan ci- injineer maxamed ciise cismaan shan boqol oo doolar aamine xaashi maxamed saddex boqol oo doolar raxma cawil odawaa saddex boqol oo doolar cabdikaafi maxamed siciid saddex boqol oo doolar cabdulaahi maxamuud maxamed saddex boqol oo doolar cismaan cali holan laba boqol oo doolar lacagahaas waxaa jira lacago b- boqolaal ha- yaryar dhammaantoon waxaan leenahay allah idin guulay khayr badan allah idin siiyo waa lacagtii naga soo gaadhay yabooha inta dhimana waxaan leenahay hadda howlkama neef la gowracay geeda kama waabto afartan iyo sideed sac gudahooda waxaan codsanaynaa lacag kasta oo la yaboohay inay ku soo dhacdo akoonka abaara dadkii lacagaha isku qoray wixii wax bixiyey waa bixiyeen cid ay wax ku dhiman yihiin waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah in lacagtaas loo soo xereeyo maxaa yeelay baahi adag ayaa jidha afartan iyo sideed saac gudahood inay kusoo xerooto ayaan rajaynaynaa annagoo ah guddiga gurmadka abaaraha ee xaaladduna runtii way adag tahay ee guddigu wafdi buu diray awalba iyadoo wafdiyo badan la diray oo xaqiiq raadin ah haddana ma- maalin walba meeshay wax marayaan in la ogaadaa muhiim ah wafdi ayay dhowaan direen ee dhammaan gobollada puntland soo maraya oo tuulo tuulo u istaagaya iyo degmo degmo ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan ayaa maanta magaalada soje ee dalka waa magaalada soje kula kulmi doona dhigiisa wadanka ruushka valtimir putin tani ayaa timid kadib markii erdogan oo kaashanaya qaramada midoobay oo heshiis ku saabsan dhoofinta qamadida dhex dhigay dowladaha waa xukuumadaha moscow iyo kiev xukuumadda ankara ayaa bayaan waxay ku sheegtay in madaxweynayaasha labada wadan waa erdogan iyo putin ay ka wada hadli doonaan horumarka gobolka iyo caalamka socdaalka uu madaxweynaha waa madaxweynaha erdogan ku tegay dalka ruushka ayaa noqonaysa midii sideedaad tan iyo sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii wararka ayaa intaasi ku daraya in dhanka kalena ay suuragal tahay in ruushka waa turkiga uu howlgal militari ka sameeyo gudaha dalka siiriya warkii kala socoteen staafi codka gobolka waqooyi bari weynaga intaas anigoo faadama ayaa soo jeedina muscab noo farsameynaya warkan warka xiga intaa ku kulmayno nabaday